Soomaaliya waxay qaadatay tallaabo taariikhi ah oo lagu xoojinayo doorka haweenka ee kubadda cagta markii ugu horeysay dalka waxaana laga hirgeliyay horyaalka rasmi ah ee kubadda cagta ee haweenka, taasoo muujinaysa xiisaha ay gabdhaha Soomaaliyeed u qabaan kubadda cagta. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Cabdi Maxamed ayaa sharaxaya qorshaha oo wakhtiga uu bilowday.
waxaan kusoo bilownay meel hoose balaanka marka wuu soconaya ilaa laba kun labaatan todobada marba heer uu joogaa waxaan ku talagalnay marka hore waxaan cayaarnay waxaan diyaarinay macalimiintii tababar lahayd gabdhaha waxaa kaloo diyaarinay garsoorayaashii da- ilaa soddon iyo saddex garsoore oo gabdha ah oo tababaraya oo gabdhaha ciyaaraha qabanaya kabacdi waxaan soo cayaarnay walaalka u horreeyey seven side waxa la yidhaha todoba qof lix ay buurtayeen hadda haddana waxaan ciyaari weynaa laba kun labaatan shan laba kun labaatan lix iyo laban side koob iyo toban garoon ah garoonka injineeriis waa lagu ciyaaraa waa horyaalka ugu horreeya weligiis oo gabdha kubadda caga oo la qabto Een, sagaalka bisha oktoobar laba kun labaatan shanta ayaa la bilaabay waxaa ka qaybgelaya ilaa toban kooxood oo gabdha ah wuxuu socon doonaa ilaa lix bilood oo, een, horyaalku sida caadiga ah waxaa la ciyaari doonaa sagaashan ciyaar Ibtisaan Yaasiin oo ah madaxa gabdhaha ee kubadda cagta ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horeysay ay gabdhahan helaan horyaal u gaara.
waxaan ku dadaalnay gabdhaha horta inay physically ahaan inay astuurnaadaan xijaabkooda wataan ay dheeli karaan so walaahi aaday u faraxsan yihiin maadaama haddana mid ay tahay oo soomaaliya hore lagu arag oo gabdhaha waxaa lagu kasay basketballka handballka volleyballka so walaahi farxada anaka noo tahay inaa jaanis siino ay kasoo qayb galaan footballka dareenkoodana aaday u muujin dad waxaa jira hadda koox kamid ah waxaa jirto todoba sano aalmiteynaysay so jaaniskaas ma haysan salaxmankay ku aalmiteynayeen so horyaalkan walaahi iiga agtooda iyo anaka dhinaceenabo Qaar ka mid ah gabdhaha ciyaartooyada kubadda cagta ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay daroonkooda ku aadan heesta fursadan.
ko marka aan soo bilaabeyna adi inta badan horta kubadda cagta sas caan uma aheen waxaa dheeli jirna kubadda basketka iyo sida handballka oo kale marka kubadda cagta markii xoogaa eh, step isbet- step step kasii dambeeyo marka aan soo bilaabeynay anaga isbabalansan jirna kooxa yaraa aheen ilaa iyo shan koox aba afar koox saddex koox camal aa yacni aan ku bilaabnay ilaa hadda maanta heer la taagan yahan toddoba iyo toban koox oo koox walba yacni ay leedahay maamul oo horyaal weyn noola furay ebel waxaa ku ciyaari jirna garoomada waaweyn laakiin hadda waxaa ku ciyaareynaa garoomada saan waaweyn oo sida ragga camal itaalkeena iyo waxaan tuseynaa yacni sida oo awooddeen iyo dhirnaanteena ay tahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa tilkii ugu horeysay aan kasoo muuqanaya ciyaarahan oo koobka ah waan ku faraxsanahay horyaalahaan sanadkaan ugu horeeyo dadku waxay aaminsan yihiin inaysan gabar banoon dheeli karin